hay-adda home center dhayloog oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib heshisiinta galmudug ayaa degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud ku qabatay kulan wadatashi ah oo diiradda lagu saarayay kor u qaadida ka qaybgalka bulshada ee dowladnimada wax ku oolka ah iyo isla xisaabtanka hufan kulankan waxaa ka qayb galay wakiilo ka socday maamulka degmada caabud waaq ururada haweenka dhallinyarada odayaasha dhaqanka hooyooyinka nabadda iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka najmo xuseen oo ah hogaanka mashruuca horumar ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda kulankan uu u leeyahay bulshada degmada caabud waaq marka insha allah maanta natiijooyinkaa filayno waa saddex ugu waaweyn in insha allah aan kordhino ka qaybgalka ee maamulka ee bulshada leedahay oo kow ah midka labaad waxaa waaye taageero korarka ah waxqabashada oo adeega deegaanka ah in oo bulshadii ay ka dhiiban karaan raayigooda ayna local authoritiesa mise degmadii ay ayagana ka bixin karaan baahiyihii feedback midda saddexaad waxaa waaye taageerada korarka wacyiga muwaadiniinta degmada iyo xaquuqda waajibaadka ee qof walba leedahay degmada waajibaad ay leedahay muwaadiniintii mise bulshadii raydkeena waxay leedahay waajibaad kale marka insha allah waxaan rabnaa challengeska mise caqabadaha joogo inaan insha allah isla wadaagno waxaana la jooga degmadii gudoomiye ku-xigeenka tiimka dhan oo ogaanayo insha allah baahida ay bulshada u baahan tahay marka waxaa waxay noqonaysaa wax oo dialogue ah oo la wada hadlayo wadahadalkaas insha allah waxaa ka waxaa waxaan rajeynaynaa in bulshada caabud waaq sheeganayaan caqabadaha ka haysta dhanka maamulka iyo adeeg bixinta dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada caabud waaqa ayaa kula dardaarmay bulshada kulankan kasoo qayb galay inay ka hadlaan aragtiyadooda lagu horumarin karo dowladnimada iyo bulshada brogramkani waa brograam muhiimad gaara ula degmada haddii aan la yidhaahdo waxaa laynka rabaa in aad si toos uga faa'iidaysataan wixii aad maanta faa'iidaanna aada intiina waxaad matalaysaan bulshooyinta cawdaaqe aada dib ugu soo celisaan haddii aan loo yidhaahdo annaga ka maamul ahaan waa soo fadhiisan doonaa miiska haddii a la yidhaahdo hay-adda home center way noo yeeri doontaa su-aalahana la weydiiyana waa ka jawaabi doonaa haddii a la yidhaahdo sida aan ku ballansannahay insha allahu tacaala maamulka oo dhan kulankan ayaa inta uu socday looga dooday qodobo muhiim ah oo ay ku jiraan caqabadaha ka jira dhinaca maamulka iyo bixinta adeegyada bulshada iyo xaaladaha khilaafaadka deegaanka iyo sidii bulshada iyo dowladdu uga wada shaqayn lahaayeen horumarka